أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu henno inshaa allah qodobo ay ka mid yihiin wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo bogaadisay guulihii ay mujaahidiinta ka gaareen macarikadii deegaanka teedaan ee wilaayadda islaamiga ee hiiraan haddaba waxaad maqli doontaan kelimadda weliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe la wareegidda mujaahidiinta ee deegaanka teedaan maxay uga dhigan tahay cadowga sideese saamayn ugu yeelan kartaa kooxda riddada soomaaliya ee marxaladda kala guurka ah joogta warbixin ayaan idinkaga haynaa iska hor imaad culus oo ka qarxay magaalada gaalkacyo iyo maleeshiyaad hubaysan oo la wareegay hub ay kooxda riddada soomaaliya ku daabulaysay gobolka mudug barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dagaalka u dhexeeya ciidanka xabashida etoobiya iyo dagaalyahanada jabhadda tigreega oo galay maalintii afraad iyo digniinno laga bixinayo musiibooyin hor leh barnaamijka ayaad ku maqli doontaan xildhibaan ka mid ah mucaaradka oo sheegay in kooxda riddada soomaaliya aysan awood u lahayn sii wadidda dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu heenana waxaa ka mid ah wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo multaqo dacwi ah qaybtiisii labaad ku qabatay degmada wabxo culimo iyo mas-uuliyiinta wilaayada gobolka oo ka qayb galay multaqahaas ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan la wareegidda mujaahidiinta ee deegaanka teedaan maxay uga dhigan tahay cadowga sideese saamayn ugu yeelan kartaa kooxda riddada soomaaliya ee marxaladda kala guurka joogta haddaba warbixintan waxaa inoo sii ambaqaadaya nuur cali warsameh abuusheyba
kadib howlgallo qorshaysan misna isku xiran oo soo bilowday bilowga isbuuci lasoo dhaafay ayay ciidamada mujaahidiinta ugu suura gashay inay hantaan gacan ku-haynta mid ka mid ah deegaanadii macaqalka weyn u ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee qaybta ka ah xamladii xasan gurguurta ee uu mujaahidiinta ku iclaamiyey waqti hadda laga joogo qiyaastii shan sannadood ka hor sagaaliyo tobankii bishan safar kun afar boqol afartan iyo sideed xilli aroor hore ah ayay katiibweyne ka tirsan mujaahidiinta xarakada al-shabaab u jihaysteen dhanka iyo deegaanka teedaan oo dhacda bariga wilaayada islaamiga hiiraan halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin shaamud ah mujaahidiintu waxay cagta mariyeen oo ay xasmiyeen dhowr saldhig oo maleeshiyaadkaasi ay ka samaysteen afaafka hore ee tuulada sida ay saraakiisha mujaahidiinta ee howlgalkan agaasimayey ay u sheegeen idaacadda islaamiga landulus waxaa howlgalkani lagu dilay askar iyo saraakiil ka badan afartan halka tobanaan kale ay dhaawacyo soo gaareen tuuladan ayay murtadiintu kusoo xashdiyeen maleeshiyaad boqolaal ah oo ay soo tababareen dowladaha maraykanka iyo turkiga ujeedka cadowga ayaa ahaa inuu halkaa ka dhigo macaqal uu ka carqaladeeyo deegaanada nabdoon ee wilaayada hiiraan inteeda kale sida maxaas iyo goobo dabayaaqadii sanadkii labada kun labaiyo labaatankii teedaan waxay barbilow u noqotay xamlo ashaardirir ah oo maraykanku uu dhanka cirka ka taageerayey waxaa la xusuustaa xashdigii ay murtadiintu deegaankan ka sameeyeen ilaa ay isku fidiyeen bariga wilaayada oo idil teedaan waa deegaan dhaca goob istaraatiiji ah waxauu isku xiraa gobolada hiiraan iyo galgaduud waa deegaan ciddii haysato ay awood u yeelanayso inay u dhaqaaqdo degmooyinka baldweyne maxaas gurceel iyo matabaan qiyaastii afartan iyo laba kilomitr ayuu deegaanka teedaan u jiraa degmada maxaas ee gobolka hiiraan halka beledweyneha uu u jiro waxaan ka badnayn lixdan iyo laba kilomitr in mujaahidiintu deegaankan awood ciidan kula wareegaan ayaa ka dhigan guuldaro weyn oo cadowga soo gaartay teedaan waxay mujaahidiintu galeen sanad iyo toddobiyo toban maalmood kadib furashadii weyneed ee degmada maxaas oo ku beegneed labadii safar kun afar boqol afartan iyo toddobo saacad kadib markii ay mujaahidiintu qabsadeen teedaan waxauu iclaamka jihaadigaha faafiyey sawirada goobta dagaalka arrinkaasoo niyadjab ku riday murtadiinta iyo kuwa taabacsan liibaan cabdiraxmaan oo ka mid ah wariyayaasha andalus sidhowna ula socday howlgallada mujaahidiinta ee gobolada dhexe ayaa tilmaan ka bixinaya istaraatiijiyada deegaanka teedaan iyo dhacdooyinkii uu horey u martigeliyey deegaankaasi aada ayaa mahadsantaha walaalka deegaanka teedaan wuxuu dhacahaa bariga wilaayada islaamiga ah hiiraan waana deegaan istaraatiiji ah wuxuuna isku xiraa magaalooyinka maxaas beledweyne iyo mutabaan mutabaan wuxuu kaga beegan yahay koonfur bari wuxuuna u jiraa ku dhowaad toddobaatan kilomitr halka sidoo kale beledweyne ay kaga beegan tahay waqooyi bari wuxuuna u jiraa toddobaatan kilomitr maxaas ayuu u jiraa konton iyo shan kilomitr deegaankan ayaa sidoo kale istaraatiijiyadiisu waxay tahay wuxuu isku xiraa gobolada galguduud iyo hiiraan wuxuuna muhiim u yahay isu socodka gobolada dhexe iyo koonfurta soomaaliya deegaankan ayaa waxaa hore u martigeliya dagaalo aada u xoogan u dhexeeyey kooxihii mushrikiinta ah ee burburay ee ka howlgeli jiray gobolka galguduud wuxuuna dhowr mar martigeliya dagaalo xoogan u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo mushrikiinta deegaankan ayaa gacanta mujaahidiinta ka baxay sanadii laba kun labaiyo labaatan halkaasi oo duulaan xoogan oo ay shahaado la dirnimo ay kusoo qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo inta badan bariga wilaaya islaamiga hiiraan qabsaday balse rogaalciiskii dambe ciidanka mujaahidiinta allah fadligiis deegaanadii badnaa ee gobolka hiiraan ay dib usoo celsheen waxaa halkaasi saldhig ka dhigtay maleeshiyaadkii faraxda ka ahaa iskaga cararay magaalooyinka maxaas moqokori aadan yabaal iyo deegaanka aboorey maleeshiyaadkii halkaas ku aruursaday ayaa waxa u suurta gashay ciidanka mujaahidiinta dagaalo socday ku dhowaad isbuuc inay halkaasi ku jabshaan maleeshiyaadkaas qabsashada teedaan ay qabsadeen ciidanka mujaahidiinta ayaa ka dhigan dhabaljab xoogan oo soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona firxadkooda oo gaaray hadda magaalooyinka gurceel iyo beledweyne intii uu socday howlgalka lagu furanayay deegaanka ayuu cadowgu guulo been ah ka sheeganayay warbaahinta isagoo soo gudbinayay macluumaad dhammaantood khilaafsanaa xaqiiqda goobta dagaalka halka iclaamka jihaadiga ah oo si qaabaysan usoo gudbinayay natiijada iyo halka la kala marayo baraha bulshada ee soomaalidu ay ku kulanto ayay qaaqlayaasha murtadiinta taageersan soo dhigeen booloxoofto bakhti afuuf been tiir u ahayd balse si lama filaan ah ayay u niyadjabeen markii uu soo yaray khabarka furashada teedaan kolkaas oo ay calaacal iyo oohin afka la taageen iyagoo odhanaya wax la qariyo ma hayno ee al-shabaab ayaa qabsaday deegaanka aad iyo aad ayaa soomaaliya horta uga xumahay tacsi qaran baa taalla hiiraan haddaad la socotaan iyo haddii kale nimanka ujeedkooda waxaa waaye teedaan inay qabsadaan teedaan hadday qabsadaan hiiraan waa wada qabsadeen
saraakiisha cadowga ee horboodayay duulaanka shareecaladirirka ah ee ka socda bariga hiiraan ayaa la anfariiray qabsashada deegaankan waxayna guuldaradan dhabarka u saariyeen xasan gurgurte iyo saraakiisha ciidamada gudoomiyaha maamulka shareecaladirirka ugu magacoonaa deegaanka tardo ayaa warbaahinta u sheegay in ay la yaaban yihiin guulaha isdabajooga ah ee ay mujaahidiintu ka xaqiijiyeen bariga wilaayada hiiraan caqabadda marka dagaalka maalin walba loo jaba horta intaasaa sabab u ah haddii ciidanka maanta uu jabo oo hal mar ay guuldarra ku dhacdo wuxuu sababaa boqol guuldarrow sababaa ciidankii dowladdo dhammaa ina la qaadaa waxa laysugu geeya hal meel baba nimankaana waaba ogyihiinba marka ciidanka laysugu geeya baawur qaraxay ku dhifanaan qaraxu markuu dhaco halka ugu dambeeyana matabaanu sii ordaa inay la jabo marka intaas sabab hata meesha hadiiba mar ciidankii meesha ka cararay shacabkiina waa ka carariyaa jooga ninkii meesha looga cararayaa jooga taqadumkan ay geesiyaasha tawxiidka ka xaqiijinayaan saaxada jihaadka ee gobolada dhexe ayaa ku soo aaday wakhti xasaasi ah haddaba qabsashada teedaan maxay uga dhigan tahay cadowga iyo mujaahidiinta intaba waxaan arrinkaa hor dhignay maxamed xasan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka dhanka cadowga la wareegidda deegaanka teedaan waxay kaga dhigan tahay guuldarro weyn oo usoo hoyatay iyadoona laga qabsaday deegaan marin muhiim ah u ahaa dhanka mujaahidiintana waxay kaga dhigan tahay in cadowga ay marinadii ugu muhiimsanaa ay ka jareen islamarkaasna khatarihii ay ka fogeeyeen degmada maxaas oo qiyaastii afartan labo kilomitr teedaan oo u jiro waxaa la yidhahdaa guusha guul ayaa lagu ilaaliyaa sanad iyo maalmo yar kadib furashadii weyneed ee degmada maxaas fatxiga iyo guulahan kasoo muuqday deegaanka teedaan waxay ka dhigan tahay in mujaahidiintu ay xajisteen dhammaanba guulihii kasoo bilowday deegaanka ceel hareeri ee bariga wilaayada hiiraan tardo moqokori iyo sooman ilaa iyo degmada maxaas guusha waxaa bixiya allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna siiyaa addoomihiisa marka ay la yimaadaan asbaabta ayayna u hoggaansamaan awaamiirtiisa oo ay ugu horeeyaan tala saarashada rabbi iyo la sabartanka cadowga الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa bogaadiyey guushii uu allah subxaanahu wa tacaala ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada hiiraan ka siiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka teedaan ee bariga wilaayada hiiraan haddaba ku soo dhowaada kelimad uu jeediyey sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كلن كان وجدد أن اسفقن نميد وإن أن ماملك ولاية الشباب لدى دحى يسراكيش عيدا كا أي أهم بليايان قوش وين إلهي كم من نستي سجود مجاهدين تا سجارة ولاية الإسلامية هيران siaad la socotiin shalay ayay walaayadu la wareegtay magaalada teadaan iyo deeganada ku xeeran ee kasoo rogmada laamiga dhuusamareeb waxaan leenahay raggii qorsheeyey howlgalkaas adduun iyo aakhiro allaha idin ciseeyo raggii ciidanka ahaa ee gacantooda ilaahay uu ku cadaabay cadowgii iyo walaayadoodana waxaan leenahay labadii nebi daa'uud ilaahay siiyey marka uu jaaluu dira allah idin siiyo oo ahay xikmo iyo mulki aad ummadda ku maamushiin wilaayada hiiraanna waxaan ilaahay u weydiinaynaa intaa u dhiman ilaahay inuu sidaasoo kale oo ugu xoreeyo intaa kadib sida aan ka warqabno cadowgiisu soo bahaystay la dagaalanka shareecada islaamka ajnebi iyo iyo soomaali ridowdaba way jabeen bimacna alkelima jab dhammaystiran ayay jabeen xagga siyaasadda waa ku jabeen ciidanka dhaqaalaha midnimada sumcadda maanta wax u haray lama arko waxa xun ee shimbir dhimatay weli afuufaayana waxay u baahan yihiin darbaddan oo kale ilaahayna wuxuu leeyahay faqaatiluu a'immata alkufri innahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun lacalla fi lqur'aan waa xaqiiqa laa taraji kuwa masaakiinta aan weli safrin waxaa ka mid a midka waxuu ahay magaciisii axmed fiqi waa maqlayseen waxuu lasoo istaagay mediaha hortiisa markii wax kale la waayey ayuu waxu bilaabeen qumayeysi waa dilnay qumayeysi uga dhamaatay iyo habaar waa kana waa dhaawacnay iyo waa dilnay iyo xaggaan haddaan ka dhaawacanahay wax kalea la waayey oo la sheego waa ninkii yiri naqiib ka cawromale iyo nabadoonka ujuuraanaan aadaya baa ku dilna bal waxa aqligaas le maxay ka qabaayaan nabadoonka ujuuraan iyo cawromale ma waxay degan yihiin aadaya bal bal aqligaas bal ummadda loo sheegayo waxaan leeyahay marka waxaas weeye waxuu dadka u sheego ninkan gurguurta la yidhaahdo waxaan leeyahay gurguurtow afar sannadood ka hor waxaad u dagaalamaysay prestige iyo political ambition maantana survival waayo waxaad ku dagaalamayso ee dowladnimo iyo hadda ummad ku rabtood maamusho meesha kuma ogid soomaaliya qofku rabtaa kuma jirto xataa gaaladaa ku nacday marka nin yahow survival waayo maanta waxaad u dagaalamayso madaxtooyadana waxaad ugu rafaysood uga bixi laadaana inaad dhufays ka dhigato aad uga dhuumato maqarada habrihii aad ka barakacisay maqaradoodii oo banaanka lala rogo oo aad isleedahay haddii lagu casulo madaxaaga isku warsaayaan ayaad ugu cararee laakiin kuma jiri kartid mahan waxaa keliyood uga jiri kartaan kuu sheega haddaad amni rabto minana judge qorshaha ay wadato ay kuu soo dirtay oo soomaali diinteeda in lala diriraa meel iska dhig nabadgelyada meesha laga helaya ilaahaa sheegay nin yahow islaam diinta ilaahay kusoo naqo إلهي وحول ليها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم دينت إلهي كوا قاطة أو إلهي الرماية أو رسولك الرماية كتابك الرماية أو ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن كله شرك إيمان كاس أن دستور يا بختي يا قال ما لا دبكعن أن كدح أن كدح قسن أولئك لهم الأمن كواس أم بأمن إسكالي وهم مهتدون إيجانا هنوس قف كاهي ستلما أركو طلبات جراتا قد كاجيات قرك كتاجنته inaan saas ku iraaho waxaa kuu keenaya waa inaan qaraabana waa andir cashi waa amar ilaahay maahana jacaylan adiga kaa ku jeclahay ma aha ummadda ku necbaan ka mid ah laakiin ilaahay ayaa wuxuu u leeyahay qaraabadaada anaa dadka kuu xiga dadka jihaada anaa kuu xiga dembiga qofka ka tooba keentana man taaba min adembi rasuulku sala allahu aleyhi wasalam wuxuu leeyahay kaman laa demba lah war maanta isdaba qabo maanta dowladnimadii aad ordaysa dakanaad ka heshay ummadda ilaahay aad ku gubtay diinta ilaahay la dirartay gaar dhulkii aad gacanta ka bixisay haddaadan arrintaas yeelinna waxaad dhacdana meelaad ku cunto arki maysid oo nabada wakti aad ku cunto heli maysid oo naftaadu haddii uu marka taladaas taydaa diido soomaali ayaan la warramaya war soomaaliya ma maqlaysid taladaas hadduu diido ninkaas shaydaankanoo kale waa laysu kaashadaa insha allahu tabaaraka wa tacaala wixii kasoo heraa tashaaya towfiiqdan ilaahay waa waafajaa dadka soomaaliyeed ee maqlaaya waxaan leeyahay niman yahow ilaahay kitaabkiisa inaad qaadatiin ood amarkiisa fulisiin ood ilaahay aamintiin wacalallaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin gaalamaa lagu aadaa gaalamaa lagu war labaatan sano labaatan sanaan hortaagnayn wiilkiina hortaagnay labaatan sanoo kale uma dhinna nimankan toban sano hadda aan soo dhaafno maxay lahayn aan baxno aan baxno aan baxno aan joogno aan baxno aan joogno waxa waaye joogidda iyo sabarka annagaa nala ka rabaa soomaali haddaan nahay sababta oo ah meel aan aadna ma naqaano waxaa nala ku haysta waa diintaanyi waa dalkaanyi waa meeshaan ku dhalanay waa masqada ra'sina waxaa nala ku haysta meeshaan ku dhalano waaye dal kale maan leenna kenya usokaysa leeta kabanda ku tal sideedaba marka dhulkan hoostiisa inaan galno iyo inaan korkiisa nabad ku haysana maahane wax kaloo khiyaara anagu marihin nimanka khiyaar kale oo tegi kara hadday isdaahayaan iyo hadday sii joogaanba waa nimanka soo duuray tegid ayagaa laga rabaa ayagaa laga rabaa inay baxaan ninka yimidaa tigid laga rabaa annagana sabriya sugnaanaana laga rabaa soomaali waxaan leeyahay isku tashada isku tashada nimankaasna labaatan sanad hortaagneedeen labaatan kale wallahi isan adkaysanayn labaatan kale ma adkaysayaan ma adkaysan karaan adinkuna labaatan waxba idinku maaha ilaan mustaqbalkiina dhammaa ku jiran boqol sano haddaad dirirtiin waxa idinkaga baxo dad iyo daaqo qaali idinku maaha sababtoo ah naftiinaad u diriraysin maalkiinaad u diriraysin diintiinaad u diriraysin magaalaad naqaysin ma dalkaayaan ka guurnaa macada waan qoorta u dhiibannaa xaggaan nabad keelaynaa oo haddaanan dirir nimanyahow marka soo dhowaada waxaan idin leeyahay beenta iyo brobagandka iyo baktiga ay wadaan nimankaasu hebelaan dilinay kanaan dilinay ayagaa dhimaaya annaguna insha allahu tabaaraka watacaala si aan ayaga u dhibnaan noolaanaynaa ayagaa baaba'aya nimankaasuna meel kasta ka fiiri meel ay saaka ka nool yihiin lama arko ciidankooduna waa kuwaas laba kun oo nin laba kun oo ninoo teedaan joogta meel ay ka baxeena laleeyahay boqol nimoo afartan dhid la dhintay afartan dhaawac inti kale meel ay ku dhigteen alalaya waa nimanka ku jabay aadayabaal waa nimanka ku jabay muqokori waa nimanka ku jabay maxaas waa og yihiin shabab waa og yihiin boqol nin markay joogaane isma adkayn kulligooday ku baabi'i lahaayeen war ragaa tihiine isbadbaadsi waxba idinkuma maqna gurgurta xaaraanku waa ogtihin meeshuu uga tegey midda kale teedaan iyo iyo muxuu ahay haddii alla idanka leeyahay boqokori iyo dhulkan oon xawaalle uusan colaad qabin muwaryaan meel kasoo duula waxba kama qaadi karin xawaadlaana garabkiina ka baxo oo mashruuceen waxbad ku filin marka hiiskulugeyna hiiraane filinkaas eeyaa cuna ma jirteen waa filin eeya cunakaas marka intaasaan idin leeyahay guul iyo gargaar waxaa iskale mujaahidiinta وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka iska hor imaadyo culus ayaa ka qarxay magaalada gaalkacyo iyadoona maleeshiyaad hubaysan ay la wareegeen hub ay kooxda ridada soomaaliya ku daabulaysay gobolka mudug qodobkaasiyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa faahfaahin laga helayo weerar ciidamada mujaahidiintu ay maanta ku qaadeen isbaaro maleeshaadka ridada jubbaland u tiilay gudaha degmada afmadow waxaana halkaasi lagu dilay saddex murtad oo mid ka mid ah uu ahaa sarkaal halka lagu dhaawacay laba kale sidoo kale mujaahidiinta ayaa weerarkaasi kusoo qanimaystay laba qori iyo boosashkooda murtadiinta lagu dilay weerarkan waxay kala yihiin cabdi aadan bashiir oo ah sarkaal bacadle cali bashiir oo ah askari iyo dirdir oo isagana ah askari murtada mid ka mid ah murtadiinta weerarkan lagu dhaawacay ayaana lagu magacaabaa black waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa iska horimaad hub looga furtay maleeshiyada gurgurte oo ka dhacay gaalkacyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxay maanta martigelisay iska horimaadyo u dhexeeyey maleeshiya hubaysan iyo maleeshiyo kale oo kooxda riddada ka tirsan kuwaas oo ku sugan magaalada gaalkacyo iska horimaadka koowaad oo ahaa mid kooban ayaa lasoo wariyey in uu yimid markii kooxda riddada gurgurtee ay isku dayday in ay hub diyaarad ku geysay gaalkacyo u wareejiso qaybta uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee puntland hubkan oo sida la sheegay kooxda riddadu u adeegsan rabtay duulaankeeda ka dhanka ah maamulka riddada ee deni ayaa waxaa dhexda u galay askar hubaysan kuwaas oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah laba baabuur oo ay hubka ku gudbinaysay kooxda riddada muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay hubka laga faramaroojiyey kooxda xasan gurgurte waxaana iska horimaadka koowaad ee ka dhacay koonfurta gaalkacyo ku dhaawacmay laba qof iska horimaad labaad ayaa mar kale ka dhacay koonfurta magaalada kaasi oo si la mid ah kii hore u dhexeeyey maleeshiyada kooxda riddada iyo kuwa kale ee kasoo jeeda koonfurta gaalkacyo iska horimaadka labaad ayaa sida muuqata yimid markii ay weerar soo qaadeen maleeshiyada kooxda riddada soomaaliya kuwaasi oo doonayay inay gacantooda dib ugu soo celiyaan hubka laga qabsaday mas-uul ka tirsan maamulka ashaadala darirka puntland oo ka hadlayay hubka kooxda xasan sheikh kusoo daabulayso gobolka mudug ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in hubka ku jira gacanta kooxda riddada uu yahay mid halis ku ah amniga maamulkiisa iyo kan soomaaliya maadaama uu ku jiro buu yidhi gacan aan mas-uul ahayn waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa digriin culus oo laga soo saaray dagaalka dib uga qarxay galbeedka gobolka tigrey ururka caalamiga ah ee sheegta in uu ka shaqeeyo waxa loogu yeero xuquuqul aadanaha ee amnesty international ayaa soo saaray digriin culus oo ku saabsan dagaalada dib uga qarxay qeybo ka mid ah galbeedka gobolka tigrey ee waqooyiga dalka etoobiya dagaaladan cusub ayay hay-addu sheegtay in khatar weyn ay gelinayaan dadka rayidka ah xilli bulshooyinka ku dhaqan gobolka tigrey ay weli la tacaalayaan saameynta xasuuqyadii dhacay intii uu socday dagaalkii amnesty waxay ka dhawaajisay in colaada cusub ay keeni karto xadgudubyo hor leh oo ka dhana xuquuqda aadanaha xilli weli cadaalad aan loo helin ayay tiri dhibaatadii hore ururku wuxuu ku baaqay in dib loo soo celiyo hababkii caalamiga ahaa ee baaritaanka waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha kadib markii dowladda xabashida etoobiya ay joojisay wadashaqayntii kala dhexaysay gudiyada ururka qaramada midoobay iyo midooda afrika sidoo kale ururku wuxuu sheegay in maamulka t b l f haatan ka arrimiya gobolka tigrey uu labadii bilood ee u dambeeyey kordhiyey cadaadiska uu ku hayo rayidka islamarkaana uu bilaabay in si qasab ah uu ku askareeyo dadka shacabka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xildhibaan ka mid ah mucaaradka oo yidhi xukuumadda muqdisho ma lahan awood ay al-shabaab kula dagaalanto xildhibaan gurey oo ka mid ah baarlamaanka xukuumadda muqdisho ee mucaaradka ku ah xasan sheikh ayaa waraysi uu bixiyey waxa uu kaga hadlay xaaladda kala guurka ah ee ay marayso xukuumadda muqdisho iyo welwelka ka haysta bixitaanka ciidamada shisheeye waxa uu sheegay in xukuumadda muqdisho ay ku jabtay dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ka itaal roon sida ay hadda tahay xilligana aysan jirin wax awood ah oo ay ku wajihi karto dagaalka ay kula jirto mujaahidiinta isagoo soo hadal qaaday dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee gobolka hiiraan cabdiwahaab adalhayntiina caawa waa inaga intaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa multaqe dacwi ah qaybtiisii labaad ku qabatay degmada wabxo waxaana multaqahaasi ka qayb galay qaar ka mid ah culimmada iyo mas-uuliyiinta wilaayada gobolka multaqahan ayaa loogu magac daray laa cisata ilaa biljihaad shicaarkiisuna ahaa in tansurullaaha yansurkum ayaa qaybtiisii labaad lagu qabtay degmada wabxo iyadoo qaybta koowaadna horey loogu qabtay degmada xindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud multaqahan waxaa ka soo qayb galay culimo nabadoonno iyo mas-uuliyiinta wilaayada oo uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ugu horeyn waxaa multaqahan kelimad ka jeediyey sheekh mahad oo ka mid ah culimmada wilaayada ciwaankeeduna ahaa mu'miniinta ku boori dagaalka الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله سبحانه وتعالى نبينا أو نوصو ديري أسقوا الله هطليه ayuu allah jala wacalaa wuxuu leeyahay yaa ayuha annabiyu xasbuka allaahu waman ittabacaka min almu'miniin aayaddaas iyo aayadaha kale oo insha allahu tacaala intaan ka xasuusto aan su sheegi doono waxay ka hadlayaan nabigeenna in la faray dadka muslimiinta ah inuu ku booriyo inay sharafkooda iyo qiimahooda ay ilaashadaan maadaama mu'miniina yihiin allana subxaanahu wa tacaala ay ku kalsoonaadaan meesha cisigooda iyo wanaagooda ku jirana oo u caddeeyo aayaddaas marka hadda aan ku bilownay allah jala wacalaa wuxuu leeyahay yaa ayuha annabiyu xasbuka allahu waman ittabacaka min almu'miniin nebi muxamedow allaah ayaa adiga kugu filan inta ku raacdayna allaah ayaa ku filan sidaasu alla leeyahy kabacdi aayad kale allah uu daba dhigay wuxuu leeyahay yaa ayuha annabiyu xaridi almu'miniina cala alqitaal nebi muxamedow dadka mu'miniinta ah waxaad ku booridaa oo ku tirtirsiidaa inay gaalada la dagaalamaan kabacdiyo allah wuxuu yidhi in yakun minkum cishruuna saabiruun haddii la helo labaatan mu'miniin ah oo sabrayaan yaqlibuu mi'atayn waxay ka adkaanayaan laba boqol wa in yakun minkum mi'atun yaqlibuu alfa min aladiina kafaruu biannahum qowmun laa yafqahuun haddii laynka helo boqol mu'miniin ah oo sabraysa haddii la helana waxaa la rabaa inay ka adkaadaan kun gaalo ah maxaa yeelay gaaladu waa waxaan waxba fahmaynin sidaasuu allah leeyahy kabacdiyo asagoo alla ummaddan u naxariisanaya ayaa wuxuu soo daba dhigay al'aana khafafa allahu cankum wacalima anna fiikum dacfa fain yakun minkum mi'atun saabiratun yaglibuu mi'atayn wain yakun minkum alfun yaglibuu alfayn biidni illaah ilaahay waa inka fududeeyey arrintaas xoogaa tabardarra inay ku jirtana alla wuu ogaada horeba wuu u ogaay laakiin adinka ayuu idiin caddeeyey arrinkaas waa idiin caddaaday fain yakun minkum mi'atun saabiratun yaglibuu mi'atayn hadda wixii ka dambeeya haddii la helo boqol mu'miniin ah kama carari karaan laba boqol oo gaalo ah ilaa xilliga hadda la joogay waajibtaa taas marka tii hore waa nagala fududeeyo waa la nasakhay qofkii mu'min ahay toban gaal yousan ka carinayo iska celiyo waa la fududeeyey maxaa lagu beddelay qof kastoo mu'min ah ilaahay rumaysan rasuulka rumaysan laba gaal waa inuu iska celiyaa uusan ka cararin nabiga sal allahu alay wasalam fariintaasaa loo soo dhiibay ummaddana uu sheega layidhi xarid almu'miniina cala alqitaal mu'miniinta waxaad ku boorisaa oo jeclaysiidaa inay gaalada iska celiyaan marka waa inaan sharafteenna muujina ilaahay wuxuu nagu sharfay islaamnimada iyo iimaanka ayuu allah subxaana wa tacaala nagu sharfayoo na siiyey waa inaan marka ka run sheegnaa oo gaaladii markay soo baheestaan dadka mu'miniinta ayaguna iimaankooda ay muujiyaan taasaa nafteeda naftiina u dardaarmaya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu intaasi kadib sheekh cabdiweli muudey oo isna ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey allah mahadsan muslimiin naga dhigay nagu kulmiyey degmada webxa iyadoo xamlo guud oo gobolka laga bilaabay ay qayb ka tahay xamlo loogu magac daray laa cizata ilaa biljihaad shicaarkeeduna uu yahay in tansurullaha yansurkum maadaama jihaadi dafci lagu jiro dadka muslimiinta ah kaalinka ay ku leeyihiin cadowgaa xamlada soo qaaday ka hortegiisa iyo dafcintiisa maadaama beesha mahan degan ay tahay beel ansaar ah oo mujaahidiinta garab istaagtay naf iyo maal iyo deegaankoodana kala dagaalantay cadowga horarka ah ee ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in loo xukuntomo shareecada alleh dadka muslimiintana ay ku naaloodaan amni iyo ammaan in laga hortaga inay waajib tahay allah wuxuu noo sheegay jalla wacalaa fii kitaabihi alcasiiz walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istataacu ujeedka cadowga uu xamlada u soo qaadayo dadka muslimiinta ah oo u xukuntamahaya shareecada alleh diinka ilaahay dhaqan iyo nolol ka dhigtay yaa cadowgu duullaan ku yihiin diinkana waxaa iska leh sida uu yidhi sheikhulislaam ibnu teymiya addiinu liman qaatala cidda u dagaalanto u dirirta ayaa diinka iska leh diinka wuxuu u baahan yahay sida maalka aan u waardiyeysanayno oo cirdiga iyo sharafta aan u ilaashanayno oo ehelkayna aan cadowga aan uga oggolayn oo ula qaxayno inaan diinka ilaahayna cadowga ka dafcinno aayaadkii ugu horreeyey ee ilaahay qitaalka uu ku waajib yeelay waa aayaadka ku jira suuratu alxaj alla wuxuu amray jalla wacalaa udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir waxaa loo oggolaaday inay dagaalamaan dadkii la dulmiyey ilaahna wuxuu qaadir ku yahay dadka la dulmiyey inuu u hiiliyo u gargaaro yayyihiin marka dadka la dulmiyey waa aladiina ukhrijuu min diyaarihim bikayri xaqin ilaa an yaquuluu rabbuna allah waa kuwa dalkooda laga saaray xaqdarrana looga saaray maxaa lagu heestaa inay muwaxidiin yihiin oo ay ahlu tawxiid yihiin oo ay dhaheen rabbigeen waa rabbi maantana camalkan waajibka ee jihaadka ah camal ijtimaaciya oo baaxad weyn oo ummadoo dhan ku wada waajibay oo rag iyo dumarba laga wada rabo wey dumarkuna ilaahay ha barakay khidmatulmujaahidiin inay ka qayb qaateen kaalinkoodina ay qaateen haweenkii saxaabiyaadka ay qaabkii ay sameeyeen daanga la duba iyo waxay wadi jireen biyo madow ay saxaabada ka daba wadi jireen saan maantana u jeedno caagaga dahaaranay gabdhuhu tolahayaan timirtii bay diyaarinayaan buskud bay dubahayaan sabaayad bay dubahayaan go'yaal iyo waxbay mujaahidiinta u diyaarinahayaan ilaahay maalkooda ha u barakeeyaan leenaha dad iyo deeqna allah u siyaadiyo saasaana la rabaa jihaadkan waajibka allahu akbar mujaahidiinta cadowga ka hortega waa kuwan cadowgana dafciyey ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu sabab uga dhigay dadka muslimiinta ah inay garab istaagaan cadowga horarka ahna ummadda diinka alla duulaanka ku ah laga dafciyo si waajibaadka alla loo ilaaliyo jihaadka waajibka ee muqadaska ahna laga wada shaqeeyo xamlada guud ee waajibka ahna ee jihaadka farduceenka ahna dhammaantannada aan ka wada qayb qaadanno naf iyo nafiisna aan hurno waxgaradkii munaasabadan ka qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa nabadoon ibraahim jeetaxaayow iyo nabadoon cabdulaahi shiilow alxamdulilaah uma alxamdulilah allah ayaa mahad le awal iyo aakhir maad kadib haddii aan ka warrabo degmada webxu hadda waa degmo waxay ku taallaa gobolka galgaduud jidka isku xiraa xamar iyo ninka la yidhaah gobollada dhexe oo ceelbuur soo mara oo jayga ayay ku dhex taallaa waxay xiriir la leedahay ama ku dhowdahay degmada maxaas oo hiiraan ka bilaabata halkaasay dhulka uga taallaa xagdii laga warrabo taariikh ahaan webxu webxa annaga magacaan waa nagafac weyn yahay aabbayaashaan iyo awowayaashaan iyo wixii ka horreeyo dhammaa u yaqiinnay waxaana taariikh ahaan la yidhaha waxaa i ku baxday ilaahay meel uu ku manaystay biyo macaan oo webi ah oo ilaahay macbuudka ahay ousan dheerayn oo hal mitir ama laba mitir haddii la qodo il buruksanayso oo macaan keliya ay ka soo baxee oo aan dhanaan lahayn ee taas markaa intaa uga baxo ilaahay mahaddiis hadda waxaan soo gaarnay xalligii siyaad barre wixii ka dambeeya xilli dawlad la'aana dadka inta jooga oo beeshaan mursaday ayaa isu dawlad ahaay waxay samaysteen ciidan madaniya maxkamad ay ku kala baxaan oo shareecada islaamka ah oo qudaad leh iyo rag adigu tafriidinaya taariikhdaa kadib ilaahay wuxuu noo keenay midowgii maxaakiimta annagoo ilaahay nagu soo bilaabay ilaahay fadligii gacanta ayaan isqabsannay kadib waa kuwii kala burburay burburka kadib waxaa nagu soo laabtay kale xisbi islaam iyo shabaab midday nala joogeen shabaabaa nagu haray ilaahay wuxuu keenay acdaa badan oo cadowah oo ay u koog yihiin nimankii mushrikiinta la dhihi jirayo qabuuriyiintahay muddo barqaahay yimideen galabnimo ayaa dagaal lagu bilaabay habinnibay carareen ilaahay baa naga waday kadib waa soo laabteen haddana dagaal kalaa ka dhacay muddo saddex iyo labaatan maalmood hay joogeen galab iyo casir iyo maqribba dagaalaa socday maalintii dambe xamlaa lagu sameeyey dadka deegaanka ah iyo dadka walaalaha ahay oo markaas xisbi islaan iyo ahay shabaab oo iskaashanaya markii ugu yeertahay laba boqol oo nin oo meydadahay ugu carareen waa dabargooyeen maalintaasaa xuunkoodii rabigooyey kadib waxaa isu soo kaashaday ayaga iyo etoobiyaan waa yimideen muddo saddex bilooda ah habeen iyo casir iyo maalin loo diiday inay ku nastaan waa lagu baaba'shay ilaahay baa haddana ayagana ninkii la junuudiisa ku kaxshay waa naga huleeleen mar labaad ayaa haddana kuwi kaloo ahaa mushrikiinta isu soo abaabushay iyo kuwa la socda waa la jabshay waxaa haddana soo naqday xamlidi weyneed oo gaaladu ay keentay oo etoobiyaankii iyo dadka ay qabsanaysay waxay ku soo bilaabatay il muddaa ayaa dagaalkaas ku socday ilaahay muxuu qadaray maxaas kuwa fadhay iyo kuwa wabxa fadha inta ka dhexaysa meel walba jid walba waa loo istaagay inay sahay ku doontaan ama ku safranaan loo diiday markii dambe ilaahay fadligii gaala waa jabto waa carartay haddana ilaahay waxau dhinka la yidhaahda cidmay oo xukunkii ku dhacday gaaladii murtidiinta ahaa oo maraykanku kaalmaynaayey ayaa haddana isu soo abaabulay dagaalka ku bilowday waa ku jabeen dhowr goor ilaahay wuxuu xugmay way iska carareen marlamaad haddana xablo kaley soo qaateen oo xamladii la yidhaahdo tii jacfaray taasu aheede tan waxaa waaye in cabdimaalik rabbiyaa ku jabshay magaaladan aasaaskeedu haddii waxaa la yidhaahdo magaaladan waxotuulo iyo macaash iyo magaalo degmo hadda ay tahay soo martay sida taariikh ahaan lagu haayo macaashe haddii laga reebo dhismaheeda waxaa la bilaabay kun iyo sagaal boqol lixdankii aa dhismo lagu mudo webxa taariikhdeedu sidaas waaye intaasaan ku soo gebagabayaha wadaadadii hore ah wacdina siiyey laakiin taariikhan annagu ku qoray taariikhdii walaalkaaba soo sardiyey kulligeed wixii webxa u ahaay xaalkeedu anugu marka waxaan leeyahay webxo meel ilaahay u barwaaqeeyey waa ahayd meel mataqaanaa fasahaad ma ahayn oo muslimiinta maaragta ka tilmaaman fasahaad uga tilmaaman ma ahayn laakiin jihaadkan ilaahay nuu ciseeyey oo ilaahay uu dadkan maarata karaamahoodi ku soo celiyey waxaa sabab u ahaay sheekh cabdikariim ilaahay shahaadadiisa ha ka aqbalo camalkii oo wadana shahaado ku hela waxaan u malayhaa maalintii xamar looga soo qaca fooriyihii halkaanuu degay dadka dacwada wuxuu gaarsiiyey rag xera iyo haween intaba waa ka soo dhisa dadkiioo sidaas u ah dad mataqaanaa diintii ilaahay fahmay waxaa soo barbaaray ardadii ardadii macaahidu u fura waa la ogaay ayagoo ilaahooda yaqaan dadku oo diinta ilaahay mataqaanaa wixii allaah ka rabo iyo wixii uu ka reebo fahmaa ayaa waa siduu uga dan lahaaya dadkii labau miirma acdaa ilaahay dad ah iyo dad maaragtaa diinta ilaahay say taha u qaadaha durba waxaa bilowday dagaalkii mushrikiinta ee dadka aan wax aqaanuna ay leeyihin kuwaana waa wadaado kuwaanuna waa wadaado xaggaan aadaynaa aanu ku leeyihin dagaalka saasoo ku bilaabay war waxaanu wadaado ma ahane waxay u yihiin gaalay waxay u yihiin sahan ninka cid geediya inuu raro rabaaho sahanuu diraa sahankii waayaa ah culummadii wax fahanta tiri xaq iyo baadilaa dagaalamay baadilkii waa tegey waxaa soo baxay marka inay culummadii eh, saxwada eh, jihaadiga ay run sheegaayeen gaal etoobiyaana inta soo roogsada inta waxaa waaye sharaf daro in dadku ay iska celi waayaan gaalada gaaladu waxaa waaye haddii alla kuu roonaay cadow ilaahay soo diray aheed dadkan waxay iska soo hormaraysaa culummada u eg waxay midabka annaga nooga eg carabkeennaga ku hadlaayo ilaahay wuxuu fahansiiye dad dadkuu fahansiiyey hoggaanka noo qabtay ah ilaa haddaa qaarna shahiiday qaarna hoggaanka noo haayaan waxaa weeyaan wadaadkaas dad badanaa sabab ulo- alla uga dhigay annaga dabdhamaag meel la yidhaa wadaadow noo yeelay cadarow haddana nala geeyey xer badanaan hayd galab galbaa ka miduu noo yimid soo xuur war soo baxa Ha- markii laysugu talagala hadday taagantahay colaa yimid bartaasaan horta kala kowsanna annagu waxaa waaye marka dadku qofkii u bilaabo wixii ay ilaahay ku caabudi lahaayeen qofkaasu ajirkiisu weligii waa u socaa waxaan leenahay qof walba oo muslim ahey wuxa taariikhda uu soo maray gaaladid ee, waa lagu dilay mahaas laba gaaloo laga soo qaada cararaa lagu duuga ka xagga meydkooda baktigooda lagu dhaqaajiyey mahaana maalinkii weyneed oo ummaddu yaabtay oo hadda alla kuu ruonya aan la tiri karin gaalada ku dhimatay oo mushrikiinta isla socdeen waxaa waaye dadkaan waa jooga say u badan yihiin waa joog ilaahayaa ku mahadsan annagu waxaa waaye meeshaan dagaalka hadda socdo ee gaalbagaal uu soo bedelaa waxay u socdaan waa kelimatu laa ilaaha ila allah maxamada rasuulullah inay damiyaanay rabaan inaan lagu dhaqminay rabaan inaan laysku xukumaynay rabaan in sigaarka iyo tubaakada meelaha lagu cunay rabaan dadkaas aan iska celinno aan walaalo isla socdo garabka isku haysta naqanno kelimatu laa ilaaha ila allah had- aan ilaashano ayadoo aan aqriyo adduunku liibaanaynaa anigu intaasaan kusoo dhaweyha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa multaqaha kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الله سبحانه وتعالى ايا امها اعلنينا اولا واخرا بعد الله ee deegaanka wabxo ama degmada wabxo muslimiinta degan gaar ahaan beesha murursada akhyaartoodii waxgaradkooda culmadooda iyo dhallinyaradooda gabdhaha iyo waayeelada ardada dalabada ah dhammaantood waa mahadsan yihiin soo dhoweynta ay noo sameeyeen ee runtii booqashadii aan kasoo gaarnay degmadan aada iyo aad ay u mahadsan yihiin intaas kadib runtii ee, waxyaalo badana laga hadlay ee, waxayna tusinaysaa arrintan muslimiinta midnimadooda iyo wadajirkooda ee, cisadooda iyo karaamadooda iyo diinta ay leeyihiin si ay uga kalsoon yihiin diintooda ilaahayna subxaana wa tacaala adduun iyo aakharaba marka ay ka rajaynayaan ee, khayrkiisa taariikhda wabxo iyo waxyaalihii lasoo maray oo runtii aan ka qarsoonayn ummadda muslimiinta ee, wa- gobollada soomaaliyeed ama wilaayaadka degan iyo mujaahidiinta intaba waa lagu warramay marka waxaa la rabaa inaan juhdigii dadaalkii aan istimraarino qof walba meeluu degan yahay meeluu ka aadan yahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in noo fududeeyo deegaanka wuxuu u baahan yahay eh, horumar badan uu u baahan yahay meelo badan wuxuu ugu baahan yahay odayaashii akhyaartan waa is aragnay dhanka waxbarashada in la xoojiyey rabtaa arrintaasna deegaanka sidiisaba ee, ganacsaga iyo maaragtay arrimaha dhaqaalada markaas ay ku kobcdo waxaa ka mid a in mashaariic badan ragga ganacsatada iyo rag maaragtay iskaashadaan arrimahaas ay sameeyaan oo shaqo maaragtay oo u baahan deegaankan u baahan yahay dadkana naftooda inay maaragtay maalgelin ay samaystaan ay u baahan yihiin hal qof ha ahaado laba ha ahaato shaqooyinkaasi waa shaqooyinka asaasiga ah bulsho kasta ay u baahan tahay korontada maanta maaragtay ee, adduunka horumar ayaa socdo soolara ayaa jiro waxyaalo iska fudud ayaa magaaladan anfaca ayaa la keeni karaa magaalada maadaama cadowga ilaahay naga jibiyey in magaalada tacmiir maaragtay aan ku samayno dib u dhis inaan ku samayno dadka guuray aaday maaragtay eh, xamar iyo meelo kale aaday in la waco dadka ay soo laabtaan dadka meelaha ceelasha iyo baadiyaha galay guryahooda dib inay kuso- ugu soo laabtaan magaaladu waa degmo oo qadiimi ah taariikh leh dadka dhisi lahaa waa dadka deggan oo reer murunsadaha reer saddex iyo sagaal ah arrintaas marka wixii abaabul ah wixii fikir ah wixii maaragtay tala soo jeedina dhammaan maamulka diyaaruu leeyahay in hor loo socda marka la rabaa insha allahu tacaala qadaayaadkaas dhammaantood waxbaa la qabsan karaa marka masqaada inaan gelinno inaan wax qabsan karno iskaashan karno qadaayaadkaasna insha allahu tacaala in loo fadhiisto loo fikiro loo dhaqaaqo loo sabro loo adkaysto ayaa loo baahan yahay degmadan degmanimadeeda inay muuqato insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa si guud qolo walbaba waxay maaragtay laga rabay ama jaanibkeed inay ka soo dhalaali doonto ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa codowga islaamka meeluu joogoba ilaahay inuu jibiyo muslimiintana ilaahay guuleeyo ilaahay amniga iyo degnaantaan haysano ilaahay noo ziyaadiyo wajazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullah guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa habeen arbaco ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
صحوة للدين